بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan ahaa sheekh maxamed cabdilwahaab iskal ahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalex ibn cabdilcasiis ibn maxamed ibraahim al sheekh waxaan soo gaarnay baabkii shanaad baabu dikri lmalaa'ikati calayhim assalaam waliimaani bihim wuxuu baab yahay ka hadal laga hadlayo malaa'igtii oo la sheegayo iyo in la rumeeyo iyo wa qowli llaahi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi laysa albira samafalku ma ahan an tuwalluu wujuuhakum inaad wejigiina u jeedisaan markaad dukanaysaan qibala almashriqi waalmagribi bari iyo galbeed yuhuudda iyo nasaarada yaa maaragtay yidhi birigu waa sidaas sida ahlucilmigu ay sheegaan sabab nusuulka aayaddan markaasa leeyahy maya saad sheegaysaan ma ahan walaakina albira qofka u saaxiibka ah biriga iyo samafalku waa man aamana waa qofka rumeeya billaahi alla rumeeya culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen masdarkii baa laga warramayo ahoo oo albira ahaa iyaa laga khabrayo aho magicii daadka oo man man aamana ah yaa maaragtay khabar laga dhigay waana mubaalaqa ku jirtay leeyihin marka calaa kulli xaal yani midka biriga u saaxiibka ahi waa midka maaragtay allah rumeeyey ama birigu biriga maaragtay rasmiga ah ee kaamilka ah samafalka dhammayska tirani waa samafalka midka allah rumeeyey maalinkii dambeeyana rumeeyo qiyaamaha rumeeyey walmalaa'ikati malaa'igta rumeeyey walkitaabi kutubtii alla soo dejiye rumeeyey walnebiyiina nebiyadii alla soo diray rumeeyey dhammaantood oo aan ku kala saarin iimaanka iyo rumaynta laakiin waktiga hadda la joogo nebi maxamed sala alla alay slam uun baa la raacaya iyo qowlihi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi in aladiina qaaluu rabbuna allahu huma istaqaamuu kuwa yidhi allah ayaa rabbigeen ah huma istaqaamuu kadibna ku toosnaaday inay waajibaadkii iyo wixii alla maaragtay ku waajibiyey oo faraa'idda ahaa ay gutaan oo ay la yimaadaan tatanazalu calayhim almalaa'ikatu malaa'igtii baa kusoo degta marka ay dhimanayaan maxay marka ku hadlayaan malaa'igtu bian laa takhaafuu ha cabsanina geerida ha ka cabsanina walaa taxsanuu hana tiiraayoonina wixii aad ka soo tagteen oo adduunya aad uga soo tagteen oo ahal iyo owlaad ah wa abshiruu kuna bishaaraysta biljannati alatii kuntum tuucaduun jannadii la idin yaboohaayey iyo wa qowlihi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi lan yastankifa almasiixu nabiyullaahi ciisa kama santaago iskama weynaysiiyo an yakuuna cabdan lilaahi inuu addoon alla noqdo xaqiiqadiisu waa sidaa caabudaadda ay caabudeen oo ay ilaah ka dhigteen nimankan kirishtaanka ahi waa gaalnimo ay alla ku gaaloobeen iyo guluwi iyo talaxtag lagu sameeyey nebi ciise calayhi salaam marka nebiyullaahi ciisa isagu iskama weynaysiiyo inuu noqdo addoon alle wala malaa'ikatu lmuqarabuuna malaa'igtii alle u dhowaana iyaguna iskama weynaysiiyaan inay addoommo alle ay ahaadaan iyo wa qowlihi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi walahu alle waxaa u sugnaaday oo u hantaa man fi samaawaati waalard wax alle waxa ku sugan ceerarka iyo dhulka waman cindahu kuwa alle agtiisa ahna oo malaa'igta ah laa yastakbiruuna can cibaadatihi cibaadada alle iskama weynaysiiyaan walaa yastaxsiruuna mana daalaan yusabbixuuna alleyla wannahaara mar walba alle ayay u tasbiixsadaan laa yafturuuna kamana daalaan oo cibaadada ma joojiyaan mana ka taag daraadaan iyo qowlihi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi jaacili lmalaa'ikati mahad dhammaanteed allay u sugnaatay allihii malaa'igta ka yeelay rusulan kuwa la soo diro oo maaragtay howlo loo dhiibo oo lala soo diro uli ajnixatin garba u saaxiiba mathnaa wa hulaatha wa rubaaca oo laba laba ah saddex saddex ah afar afar ah qaarba maaragtay garbay leeyihiin culamada qaarkood waxay yidhahdeen qaaran garba lahaynna way jiraan jibriil waxaa xadiidkii saxiixaha ku soo arooray inuu lix boqol oo garab uu leeyahay oo rasuulkuna sala alla alay slam uu arkay sida alla u abuuray wuu u arkay jibriil iyo wa qowlihi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi aladiina yaxmiluuna alcarsha kuwa carshiga sida waa malaa'ige iyo waman xawlahu carshiga kuwa hareerihiisa jooga yusabbixuuna bixamdi rabbihim waxay u tasbiixsadaan iyagoo ku dheehan mahadinta rabbigood oo waxay leeyihiin sida culimmadu ay ku fasireen subxaana allahi wa bixamdihi bay leeyihiin wa yuuminuuna bihi allana way rumeeyaan wayastakfiruuna liladiina aamanuu dadkii muuminiinta ahaana waa ay maaragtay u dembi dhaaf weydiistaan wayastakfiruuna malaa'igtii waxay dembi dhaaf alle u weydiiyaan liladiina aamanuu kuwii rumeeyey ee dhulka joogay sida aayad kale ay sheegtay xadiidka laba iyo kontonaad wa can caaishata radia allahu canha allah karaali noqdee waxaa laga weriyey qaalat inay tihi qaala rasuulu llahi sala alla alay slam rasuulka alle wuxuu yidhi khuliqat ilmalaa'ikatu min nuurin malaa'igtii waxaa laga abuuray nuur wa khuliqa aljaannu jinniga aabbihiisna oo ibliis ahaana waxaa laga abuuray min maarijin min naar holaca dabkayaa laga abuuray oo aan qiiq lahayn wa khuliqa aadamu nebiyullaahi aadamna waxaa laga abuuray mimaa wusifa lakum waxa la idin tilmaamay oo qur-aankii lagu sheegay waa in caro laga abuuray oo dhooba maaragtay isu beddeshay adkaatay qaylinaysay tilmaam fara badan baa lagu sheegay laakiin asalku waa un caro in laga abuuray alxadiid rawaahu muslim baa wariyey xadiidka xadiidka saddex iyo kontonaad wa habata fii bacdi axaadiid almicraaj habeenkii rasuulka sal ly slam cirka loo qaaday axaadiistii ka hadlaysay qaarkeed waxaa ku sugan annahu sala allahu alay slam rasuulka alleh rufica lahu lbeytu almacmuuru in beytulmacmuurkii loo kor yeelay alladii huwa fi asamaai asaabica ee samadii toddobaad ku yaalay waqiila waxaa la yidhi fi saadisati samada lixaad buu ku yaalaa bimansilati alkacbati fi lardi waa sida kacbadu ay dhulka u tahay oo kale wa huwa beytulmacmuurkaasna bixiyaali alkacbati kacbaduu ku toosan yahay waaba ku aadan yahaba sheekh albaani wuxuu leeyahay ziyaadadaas oo ah bixiyaalu alkacba waa sugan tahay buu leeyahay kitaabkiisa silsila saxiixa xurmatuhu fi samaa'i ka xurmati alkacbati fi lardi xurmada uu ku leeyahay samada beytulmacmuurku waa sida kacbadu waa xurmada ay kacbadu ku leedahay dhulka oo kale wa idaa huwa yadkhuluhu waxaa gelaya beytulmacmuurkaas kula yowmin maalin walba sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag oo ku dukanaya humma laa yacuuduuna ilayhi kadibna kuma soo noqdaan aakhira maa calayhim ama aakhiru maa calayhim haddii la kordhigo macnaha inta cumrigooda ka harta waayo marnaba ku soo noqon maayaano darfinimo ayaa lagu nasbiyey haddii la godana aakhiru maa calayhim culimmadu waxay yidhaahdeen dalika addukhuulu aakhiru maa calayhim min addukhuuli fiih yani gelitaankaa ay markaa gelayaan maalinkaas ay gelayaan yaa ah midka ugu dambeeya gelitaan ay galaan oo saaran iyaga waxaa kaloo lagu fasira aakhira maa calayhim abadan baa lagu fasira macnaha weligood kusoo noqon maayaan kuwo cusub unbaa imaanayo oo muslim baaba riwaayadiisu ay macnaha saas ahayd uma laa yacuuduuna ilayhi abadan macnuhu maqsuudku waa unsaas marka xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey laakiin bilowga hore shiikhu macno ahaan yuu macnaha u sheegay marka uu leeyahy bimansilati alkacbati fi lardi wa bixyaali alkacbati iyo laakiin rufica lahu beyt lmacmuur waa iyadu waa waa lafdigaas waa marfuuc iyo qeybtan dambaba xadiidka afar iyo kontonaad waana caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalat inay tiri qaala rasuulu llahi sal l slam rsulka alle wuxuu yidhi maa fi samaa'i samadii kuma jiro mowdicu qadamin meel cagta la saaro ilaa calayhi malakun meeshaa waxaa maaragtay ee, jooga saajidun malak ilaa calayhi meeshaa waxaa jooga malakun saajidun malak sujuudsan aw malakun qaa'imun ama mid maaragtay taagan oo alla caabudaya fadalika qowlu lmalaa'ika waa meesha uu u dhacayo hadalka malaa'igtu ay leeyihiin wa innaa lanaxnu saafuuna oo alla uu ka sheegay annagu waxaan nahay bay yidhaahdeen kuwo maaragtay cagahooda safa salaada dhexdeeda wa innaa annagu waxaan nahay lanaxnu almusabbixuuna kuwa alla ka huufa ceebta iyo waxaan munaasabka u ahayn baan nahay bay yidhaahdeen waxaa wariye buu leeyahay maxamed ibnu nasri iyo ibnu abi xaatim iyo ibnu jariir iyo abushaykh yaa wariyeen buu leeyahay sheekh albanina isnaadkiisu inuu xasan yahay yuu sheegay xadiidka shan iyo kontonaad warawa tabaraaniyu waxa uu wariyey can jaabir ibni cabdillahi uu ka wariyey radia allahu canhumaa jaabir iyo aabihiis ba allaha ka raalli noqdee qaala inuu yidhi jaabir qaala rasuulu llaahi sala alla ly slam rasuulka alle wuxuu yidhi maa fi samaawaati sabci mowdicu qadamin toddobadii samo mowdicu qadamin laga heli maayo meel cagta la dhigo walaa shibrin ama maaragtay taaka laga heli maayo iyo shibir walaa kafin calaa casha meel maaragtay la saara laga heli maayo toddobadii samo ilaa haddiiba laga helo wa fiihi malakun malag baa maaragtay jooga qaa'imun taagan aw malakun malag baa jooga raakicun rukuucsan aw malakun malag baa jooga saajidun sujuudsan faidaa kaana yowmu alqiyaamati haddii yowmalqiyaamaha la gaaro qaaluu jamiican malaa'igtii o dhan waxay yidhaahdaan subxaanaka ilaahu ceeb oo dhan baan kaa hufaynaa maa cabadnaaka kuma aanan caabudin xaqa cibaadatika cibaadadii aada mudnayd kuma aanan caabudin waxay muujinayaan inay iyagu aanay awoodin inay allah caabudaan sidii maaragtay laa'iqa u ahayd nuqsaamun baa ku jirta maaragtay khalqiga alleh oo cibaadadii xaqa uu lahaa alleh maaragtay ma gaari karaan haba dadaalaane laakiin wixii uun saarnaa yay la imaanayaan lagu waajibiyey ilaa annaa bay leeyiin marka waa cudur daaranayaan annaguse lam nushrik bika shay-a adiga cibaadadaada dulal kale wax kama aanan siinin dabaraani iyo yaa weriyey maxamed nasr marwasi xaakimna isaguna waa wariyey wuxuu yidhi waa saxiix calaa sharti muslimin walam yukhrijaahu shaarixu marka wuxuu leeyahay baabkan wuxuu u guntay sheekhu inuu caddeeyo rukni arkaanta iimaanka ee lixda ahayd ka mid ah iyo asal usuushiisii waaweyneed ka mid ah waana in malaa'igta la rumeeyo malaa'igta in la rumeeyo ahi waa rukni arkaantii iimaanka ka mid ah iimaanka qofku ma ansaxaayo ilaa inuu rumeeyo moogiye malaa'igta haddaanu malaa'igta rumaynin qofka iimaankiisu ansixi maayo inta kugu filan marka ee ku saabsan malaa'igta in la rumeeyo ee aad ku badbaadayso ee uu waajibka kaaga dhacayo waa al-iimaanu biwujuudi almalaa'ika malaa'igta jiritaankoodii in la rumeeyo wa annahum khalqun min khalqi illaahi caza wajalla inay malaa'igtu tahay khalqi alla uu abuuray oo khalqigiisa ka mid ah tan labaadna waa maxay al-iimaanu biannahum caabiduuna laa yucbaduuna waa in la rumeeyaa malaa'igtii inay yihiin kuwo alla caabuda laakiin ayaga aan la caabudayno aan cibaado mudnayn wa annahum biamri illaahi yacmaluun iyo inay ku camal falayaan wixii alla uu faray oo aanay alla khilaafaynin intaas marka waa lama huraan si malaa'igta loo rumeeyo malaa'igtu marka waxay kasoo jeedaa buu leeyahy lafdigaasu malak bay kasoo jeedaa malagtaasna waxaa laga soo bedelay buu leeyahay malak markaasaa la takhfiifiyey malag bay noqotay waa uu ku dheeraada marka masaladaas marka malaa'igtu waa khalqi khalqiga alle ka mid a waxaana laga abuuray oo alla uu ka abuuray nuur ayuu ka abuuray iftiin kama jaءa fi xadiidi caaishata aladii rawaahu muslimu sida ku timid xadiidkii caaisha ee muslim uu wariyey khuliqat ilmalaa'ikatu min nuur malaa'igtii waxaa laga abuuray nuur baa laga abuuray marka malaa'igtu waa arwaax tahiran oo daahir ah oo la sharfay oo maaragtay alla uu maqaamkoodii meesha uu joogaan uu samadii ka dhigay waxaana dhacda marka qaarkood in loo diro acmaal dhulka ay kasoo qabanayaan oo ay markaa malaa'igtii soo degto samadii kasoo degaan amarka allana ay kusoo degaan sida alla uu yidhi markuu leylatul qadriga ka hadlaayay tanazalu lmalaa'ikatu malaa'igti baa soo degta iyo waruuxu malaku jibriil fiiha leylatul qadriga dhexdeeda biidni rabbihim bay maaragtay la soo degaan oo allah u idmay min kulli amrin bikulli amrin amar kasta yay la soo degaayaan wa qaala alla wuxuu yidhi nasala bihi ruuxu lamiin qur-aankii waxaa la soo degay jibriil baa la soo degay oo nabiyullaahi maxamed u keenay waa macnuhu calaa qalbika litakuuna min almundiriina waatii ahayd suuratu shucaraa haddaba malaa'igtu meesha ay joogaan waa samada waa cirka sida meesha jinniga iyo insigu ay joogaan ay dhulka u tahay marka malaa'igta nusuus fara badan baa ku soo aroortay kutubana waa laga qoray xataa kutubta xadiidkii kutubta tafsiirku intuba waa ka hadleen shimxaan cabdulwahaabna meeshan wuxuu maaragtay ku soo arooriyey jumlooyin badan oo ka hadlaysa tiradii malaa'igta inay aada u badan yihiin iyo tilmaamahoodii qaar ka mida iyo waxyaaba arrimahaas la xiriira marka waxaa suurtagala inaan idhaahdo annagu markaan malaa'igta ka hadlayno malaa'igtu xagga abuuritaankooda waa khalqi aada u weyn xagga tilmaanta waxaana laga abuuray nuur baa laga abuuray indhaheennuna ma qabtaan malaa'igtoo ma arki karno indhahan kuma arki karno laakiin maaragtay haddii daboolkii indhaha saarnaa uu ka faydo maaragtay alle qofkii arkaayo sida maarata ambiyadii oo kale malaa'igtu waa u arkaa ama marka aakhira la tagoo kale lasoo saaro oo kale sida maarata alla uu yidhi fakashafnaa canka khitaa'aka fabasaruka alyawma xadiid waxaa ka horreysay laqad kunta fii qablati min hada gaalkii baa waxaa lagu leeyahy marka lassoo saaraayo aakhiro markaad adduunka joogtay waad halmaansanayd isu soo bixintaan wax kala u muuqday waxaan marka maanta ku qabsaday waad maaragtay halmaansanayd fakashafnaa canka khitaa'aka halmaankii baan kaa faydnay oo maaragtay waa waxaa hadda aada arkayso yaa lagaaga fayday fabasaruka alyawma xadiid adiga maanta araggaadu waa mid xoog leh aad baad wax ugu jeedaa sababtoo a wixii aragtida kaa celinayay yaa meeshii ka baxay marka maanta araggaadu waa mid xoog leho aad ku arkaysid wixii aad adduunka ku inkiraysay shaarixu wuxuu leeyahay insaanka araggiisa waxaa saaran dabool oo meel kasta indhihiisu ma gaaraan iyo araggiisu laakiin haddii alle uu maaragtay ka faydo daboolkii adduunyada saarnaa oo malaa'igta iyo rususha oo kale haddii laga faydo way arkaan wax aanay dad kale arkaynin yani malaa'igtiiba arki karaan sida alla u abuuray bay u arkayaan sidii saxiix muslim ku jirta in rasuulku sala alla alay slam uu jibriil arkay sida alla u abuuray isagoo u yaala laba jeer buu arkay waxaa ku yimid marka tilmaantii jibriil in uu lix boqol oo garab uu leeyahay malaa'igtii waxaa ka mid ah qaar garbo leh iyo qaaran garbo lahayn saasuu leeyahy shaarixu sida loo abuuray way kala duduwan tahay laakiin waxaa isu keenaya oo ay ku kulansan yihiin in nuur laga abuuray malaa'igtii saddex baa ka mid ah saddex malaag baa jirto alla uu si gaara u sharfay oo uu ka dhigay malaa'igta horjoogayaashoodii waana jibriil iyo mikaa'iil iyo israafiil saddexdoodana maaragtay howlaha loo diray waxaa ka dhexeeya xoogaa isshabahaad ah oo jibriil alleh wuxuu ka dhigay kii malaa'igta maaragtay ugu sarreeyey waxyigaana shaqo looga dhigay inuu waxyiga soo qaado waxyiguu marka alle xaggiisa kala soo degaa oo uu rusushii iyo malaa'igtii kaleba soo gaarsiiyaa mikaa'iil oo malagii labaad ee alla uu si gaara u sharfay ahna waxaa shaqadiisu ay tahay roobka samada ka soo da-aaya markaasuu meelihii loogu talagalay iyo kala geegeeyaa israafiila marka malaggii saddexaad ah ee alla u sharfay waxaana shaqo looga dhigay inuu afuufo suurki taas buu sugayaa in la amro marka kullii nolol baa ku wada jirta yani munaasabada iyo is-shabahaadda iyo waxaan inay isu eg yihiin shaqooyinka saddexdaas malagee waaweyni ay qabtaan waxay ku timid buu ku leeyahay yacni noloshii baa la xiriirta buu leeyahay shaqadooda oo jibriil noloshii diinta ayaa la xiriirta oo waa waxyigii sababto waxyiguu la soo degaa mikaa'iilna noloshii dhulka yaa la xiriirto oo roobkii buu maaragtay ka shaqeeyaa shaqadiisu ay tahay oo loo tala saartay israafiilna waxaa loo tala saartay soo noolaashada dadku ay soo noolaanayaan marka ay dhintaan kadib ile marka uu buunka afuufo ayay soo noolaanayaan dadku marka kulli wax noloshii calaaqalada waa ama nolol aakhira ha noqoto ama maaragtay noloshii adduunyo ha noqoto oo caadiga ahayd ama noloshii dhulkaba ha noqotay oo roobkii ah shaarixu marka wuxuu leeyahy kitaabka sharxay waxyaabaha taa la sii xiriiro calaaqada lale waxaa ka mid ah in alle malaa'igta uu ka dhigay kuwo shaqooyin loo diro marka in wax loo wakiishay lafdigaas waxaa sheegaya aayad qur-aan ah qul waxaad tidhaahdaa yatawafaakum waxaa idin oofsanaaya malakulmowti malakulmowtki baa idin oofsanaaya alladii ukila bikum ee la idin diray idinka oo laidin tala saartay marka alla malaa'igtu wuxuu u tala saartay oo uu u diray oo shaqo uga dhigay shaqooyin alla malaa'igtii wuxuu maaragtay u dhiibay shaqooyin oo malag waxaa jira mathalan daruurtii iyo caadkii oo kale shaqadiisu ay tahay midna hawada ayuu ka shaqeeyaa midna badaha ayuu ka shaqeeyaa midna bani aadamka laftiisuu ka shaqeeyaa acmaashoodu aada bay u badanta waxaan marka maaragtay dhacaayoo dhan waa wax maaragtay alla uu amray amarka alle ku dhacaan iyo idankiisa iyo awooddiisa malaa'igtuna waa kuwa hawshaas loo dhiibay oo loo tala saartay malagii marka hawsha loo wakaashay waxaa dhici karta in malaa'ig kale ay la shaqeeyaan oo badan oo samaynaya waxa uu faro sida alle uu yidhi markuu malakulmowdka uu sheegayay xataa idaa jaaa axadakum lmowtu haddii qofkiin geerid u timaado tawafathu rusuluna rususheennii ayaa oofsata wahum laa yufarituun mana gabood falaan marka malaa'igtii waa rusul weliba kuwii macnaha nafta qaadayey waxaana kuwa nafta qaadaya u sarreeya maaragtay malakulmowdki wabilaahi towfiiq